ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا
yaa ka diin fiican mid isu wada dhiiba alleh isagoo samafala ah oo raaca diintii ibraahiim toosnihii wuxuuna alle ka yeeshay ibraahiim saaxiib u gaar ah